bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiise taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha janawari sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xaalad abaar oo aada u daran ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid a gobolka gado ee koonfur galbeed soomaaliya iyadoona xaaladdu abaartu ay haatan sababtay in dadku intooda badan ay kasoo cararaan goobihii meyiga ay kaga noolaayeen deegaanada gobolka gado kuwaas oo haatan tiigsanaya magaalooyinka si ay u badbaadiyaan nolosha dadka maadaama inta badan duunyadii ay lahaayeen ay abaartu marisay degmada beled xaawo oo ka mid a gobolka gado ayaa lasoo sheegayaa dadkii ugu badnaa haatan ee gobolkaasi ku noolaa inay gaareen iyadoona xaalad abaaro aada u daran deegaanadaasi ay ka jirto waxaana wararka laga helaya beled xaawo ay tilmaamayaan in xaaladda abaarta saameynta ay ku yeelatay dadku ay tahay mid aada u daran mid ka mid ah waxgaradka isku howlay in ay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha gurmadna ay u sameeyaan dadka ay halakaysay abaartu ayaa la hadlay idaacadda b b c da qeybteeda afka soomaaliga kaasoo sharaxaad ka bixinayay bal abaarta iyo deegaanada haatan ay ka jirto gobolkaasi gado gaar ahaan beled xaawo
iyo dameere iyo waxaas iska dhaafe hadda dadkii baa khatar ku jira marka arrimaha aada u xun baa ka jira gobol dhibka haysta waxaa ka mid ah xoolihii oo dhaafay cunto la-aan biyo la-aan sidii ay kusoo gaari lahaayeen magaalooyinka u dhow dhow dhibaatooyinkaasa haysta badanaa barakac badan baa jira oo abaaraha kasoo barakacay haddana kuwii miyiga barakac kaley keeneen ma garatay oo xoolihii markay ka dhammaadeen waxay isku dayayaan inay soo hayaamaan oy magaalooyinka soo gaaraan oo ilmaha iyo ubadka iyo ay biyal u helaan bay iyo waxay cunaan bay isku dayeen diirhada wixii geel ah moogiya wixii lo iyo ari ah abaarta meel kasta way leedahay waase la kala daran yaho xoogaago dhinacan diirhadadaas iyo ilaa cawsqurun iyo dhulkaas iyo geelgeelkii jooga wax yar waa sii dugdugi bil iyo wax la mid ah laakiin xilliga hadda la joogo wax kale oo abaarta ka baxaya ma jiraan marka xaaladaas way xun tahay lo waa tagtay arina waa tegey geel unbaa inay wax ka baxaan looga yaabaa haddii ilaahay sanad u furo khayr qaba ma garan abaarahan ma ahan oo keliya kuwa ku kooban gobolka gado waxaase jira gobollo kaloo dhowra oo ka tirsan soomaaliya oo haatan abaartu ay ka jirto waxaana dadku inta badan ay dalbanayaan in ay hay-adaha samafalka gurmud la soo gaaraan maadaama uu soo dibdhacay roobkii guga iyo dayrta ee xiliyadii kala duwanaaye lasoo dhaafay iyadoo haatana la sheegayo inuu soo wajahan yahay jiilaal daran hay-adaha qaramada midoobey ayaa hore ugu baaqay in soomaaliya ay u baahan tahay helista lacago loogu gargaaro iyadoo hore hay-adda ay u dalbatay lacag gaaraysa ilaa iyo siddeed milyan oo dollarka maraykanka xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ayaa meesha mar siyaasadda soomaaliya inuu ku guulaysto xilka madaxtinimada dalka doorashada lagu wado dabayaaqada bishani inay ka dhacdo magaalada muqdisho xildhibaan kulalihi oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya balse ku hungoobay mar kale inuu ka mid noqdo xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa tilmaamay inay adag tahay in shaqsi aan la garanaynin sidii dhacday labada kun labaiyo tobankii oo xasan sheekh ku guulaystay madaxtinimada dalka soomaaliya ay haatan dhici karto waxa uuse sheegay wareegyada ugu dambeeya ilaa iyo lix ruux oo ay haatanba muuqato inay isla soo gaari doonaan sida hadalka uu dhigay
horta nin ka soo shaqeeyey ayay u badan tahay inuu madaxweyne ka noqdo meesha sababta waxa waaye waxa waaye wuxuu arkay waxyaalii toostoosina dad cusub horteeda inay madaxweyne noqdaan waa habeenkii xal tegay sidii xasan sheekh inuu nin cusub intu imaado oo madaxweyne noqdo waa habeenkii xal tegay lixda qofooda isku soo hareysa waa la yaqaanaa saa waa la isku soo celcelin karaa labada isku soo hareysaa waa shamsiga dadka lagu qaadayo intaas o dhan ra'yaa laga qabaa nin haddana iga rumaysa nin aanan dawladdan kasoo shaqeyn lix iyo tobankan sano ma noqonayo may waa meesheeda waayo hadda waa soo gaba gaboobeen waxa waaye kuraastii somalilan waxaa lala lala kulmo waa la socotaa dadkii lafomusku baasuqay waaba la wada dhacay shan kursiyaa laga soo reeba oo symbolic looga dhigaayo laleeyahay waxaan qabanay hal buntlandan ka qabanay hal koonfur galbeedaan ka qabanay hal jubbalandan ka qabanay hal hirshabeelaan ka qabanay hal mataqaanaa galmudugaan ka qabanay sheekadaasaa nalaga gadaaya laakiin dhibaatada waa kasii xoog badan tahay waxaana haddana kuusii sheegayaa markii geeddan ay dhamaato oo madaxweynaha la sharaxo su sharaxo oo madaxweynaha kusoo guulaysto madaxweynaha kow wuxuu bilaabayaa maslaxo inuu kala maslaxeeyo dadkii oo maamul goboleedyada dhinaca kale xildhibaankii hore ee baarlamaankii sagaalaad kulelihii ayaa aaminsan in doorashada qabashadeeda ay wakhti kale sii qaadan doonto sida uu ka dhawaajiyey wuxuuna tilmaamay inay gaari karto bartamaha bisha labaad ee haatan soo hadan xilli ay si ada arrintani u quudaraynayaan hoggaanka haatan wakhtigooda u idlaaday ee majaraha siyaasadeed u haya soomaaliya iyadoona arrintan ay si adah u diidan yihiin musharaxiin doonaya qabashada xilka madaxtinimada dalka soomaaliya iyo shacab aada u fara badan kuwaasi oo rajo weyn ka leh isbeddel ku dhaca hoggaanka dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan raadiyo wardheer waxaa maanta ku eg qabashada araajiyada musharaxiinta u taagan qabashada aqalka baarlamaanka soomaaliya iyadoo lasoo bilaabay maalintii shalay qabashada araajidan waxaan qamay ama hore uu sheegay guddoomiyaha ku-meel gaarka ee mudanayaasha aqalka sare ee ka kooban afar iyo kontonka kursi in ay maanta ku eg tahay qabashada araajida iyadoo baalinta beri aana lagu wada in la dhagaysto khudbadaha musharaxiinta doonaya qabashada xilka guddoonka iyo ku dambaysa ee ayaa lagu wadaa inay dhacdo waa maalinta sabtiga ayaa la dhagaysan doonaa badahee axadda ayay dhici doontaa doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa taasoo loo madalsan yahay in lagu qabto xarunta ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho xubnaha aqalka sare taasoo dhowaan dowladda turkiga ay u dayactirtay aqalka sare waxaan isla go-aan isla gaarnay in diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabato maalinta talaadada musharaxiinta waxay soconaysaa maalinta talaadada oo bisha ay tahay toddobiyo toban sideed iyo toban sagaal iyo tobanka khamiista jimcaha jimcaha waa maalin nasasho sabtiga waxay noqonaysaa maalinta musharaxiinta ay khudbadahooda jeedinahayeen maalinta hadduu ilaahayna gaarsiiyo maalinta axaddana waxaa dhici doona doorashadii guddoomiyaha iyo labada guddoon ku-xigeen intaba hal maalin bay wada dhacayaan marka xildhibaanada aqalka sare ee doonaya inay musharaxiin noqdaan waxaan halkan uga baahanaynaa inay musharaxnimadooda usoo gudbiyaan guddiga doorashada wararka naga soo gaaraya degmada buuloburta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in wariye ka mida wariyaasha ka howlgala halkaasi ayaa ciidamada ammaanka gacanta ku dhigeen xabsina u taxaabeen ka oo gurigiisa ay ka kaxaysteen ciidamo si gaar ah hooyigiisa ugu dhaadhacay sida aynu ku helayno wararka naga soo gaaraya degmada buulobirte agaasimaha idaacadda uu ka shaqaynayay uu fadhigeedu yahay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa qardheer asigoona ka warbixiyey bal xaaladda iyo sababta ka dambaysa xeragga wariyaha loo geysta oo lagu magacaabaya maxamed amiin waxauna ka shaqaynayay idaacadda hiiraan weyn oo ka mid a sida aadka looga dhagaysta halkaasi waxauna ahaa wakiilkii xarunta degmada buloburte ee ay ku lahayd idaacaddaasi ma jirin wax xabsi ah oo ama xiriir ah ama dhibaato kaleeto oo jirtay uunala soo wadaagay shalay gelinkii hore ayuu galay barnaamij bandhiga mana jiro wax dhibaato ah ama ku saabsan arrimaha dowladda iyo maamulka buulaburda looga hadlayay wuxuu ahaa wariyaha ka shaqeeya xarunta buulaburda ee hiranweyn oo xafiis ay ku leedahay halkaas waxaana uu qeyb ka ahaa dadka barnaamij soo saarayaasha idaacadda waxaana uu shaqaynaya muddo dheer iyadoo markii halkaa laga furay idaacadda ilaa iyo xilliganna uu kamid ahaa shaqaalaha laakiin mar qura ayaan maqalnay in gurigiisa lagala soo baxay oo ciidamo afka duubsay ay la soo baxeen mana garan sababta ay usoo xireen iyo waxa xilli habeen ah gurigiisa loogu galay waana waana midaan u baahannahay inaan wax badan ka ogaano inagoo maamulka laamaha kala duwan ee degmada iyo taliska ciidamadaba aan ku wargelinay in arrintaasi ay dhacday una dhacday si qaldan oo oo ay haddii xitaa la samaynayo in looga yeero saldhiga si uu halkaa u yimaado lana weydiiyo su-aalo la xiriira waxyaabaha xilligaas ay ay ku eedeynayaan laakiin in gurigiisa loo dhaco oo ciidamo afduuban ay u galaan ayaa ahayd mid argagax ku beertay xitaa qoyska uu ka soo jeedo wariye maxamed amiin waa wariyihii ugu horreeyey ee lagu dhibaateeyo gobolka hiiraan horraanta sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka iyadoo ay tiro wariyaala tacadiyo kala duwanay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa